dagaalo culus oo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya ayaa waxaa laga heliyay tafaasiil dheeraad ah dagaalada ayaa waxay si gaar ugu dhaceen gobolada goonder iyo goojam ee gobolka maxaarada kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimishiyo dhaawac jabhadda faano ee dagaalka adag kula jirta etoobiya ayaa sheegtay in askar badan oo ka tirsan xabashada etoobiya ay ku dishay dagaalada kuwa kalena ay ku dhaawaceen ayna jiraan maxaabiista gacanta ku dhigeen ilaa iyo hadda ma jir wax waraha ka soo baxay dowladda xabashada etoobiya ee sheegashada faano ee ah inay ka dileen ciidamo ka tirsan etoobiya iyo sheegashada maxaabiista dhinaca kale gobolka orime ee isla dalka etoobiya waxaa isna ka dhacay dagaallo u dhexeeya jabhadda oramada oola iyo ciidanka xabashada etoobiya iyagoona weli ay wadaan beegsiga mas-uuliyiinta iyo dagaalada laayaanka ee ka dhanka ah xukuumadda uu hogaamiyo habiy axmed jabhadda oola oo dhowaan weerar ka geystay gobolka oroomiya ee dalka etoobiya wax ay ku dishay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu magacaaban gobolka oroomiya iyadoona saacadihii lasoo dhaafay isna uu geeriyooday dhaawacii soo gaaray madaxii arrimaha xisbiga ee degmada saruurta ee waqooyiga gobolka shaawa ee dalka etoobiya si kastaba ahaatee dalka etoobiya waxaa ka socda dagaallo lafajabis oo u dhexeeya ciidanka xukuumadda adisaaba iyo maleeshiyaadka qowmiyadaha dega dalkaas kuwaas oo khasaare culus dhexlisay ciidanka dowladda dhulkan la jaray dhaqaalihii etoobiya